arrimahaadka socdo doorashada lama kuntum ili iyo barlamaanada doorahaan dhawaano badan gadaalkii la dooradiyaan aan hambalye haddii inta ka guulaystiin waliba lahaa inaysan guulaystaan ummadin adeegdana saxaqaanka adeegtaan ummadan horumar shaqshaqaytaan lasii fade intii la tartabta inay suuragalnayn waliba lanaha lamalaha biyo walka tartaman laan leyka badi fadi marka laanka badi in la shaqeeyo oo leen fiirin qolyaala kale leen fiirin nabadda la fiiriyay ayaanu ku codsadee inta dhamaan waliba lahaa in ilaahay si nabada ka dhammaystiro waynaan rajeeyay inay dad oo dadkii dalkii diitan adeegayaan iyo soomaalinimada iyo soomaali midnimada ka adeegi doonaan inuu nagada ayaan rajeeye tan kalena waliba lahaa dadweynahana qeybashiishood dadaalay soomaaliya gii koliba ka jirtay wakti oo isbedel iyo dowladnimo iyo doorasho la wado dimuqraadiyad iyo la wado dimuqraadiyada bilaawa lete ku yaaba in walyaalo badan oo dhiminin laakiin waliba aaminsan bilaaw fayl oo meelahata laku bilaabo meel eed eed bilaaw faylan iyo wala ku bilaabo korin eete marka taasna waliba rajeeyay in ummadii inay dhiniya laisku qabsado laka walaaloobo maalinta la tartamo bese in tartanka jaro laakiin wadee dhammaado tartankaasba dhammaado xilisha kelidayn ismidba ku haado aragtida laka haada si adduunyada dhaqamaasina saas wey inay la tartamo haddana waa la sheegada meelo laku hadalo waa loo maaquulana wayba lan baahinyaa lanka tartamo hoobasu guulaysadin inlan hambaliyay kilku guulaysadinasina hambaliyay marka wala in rajeeyay dhammaantiin guulan rajeeyay dhammaantiin walisin lahaa eedeeda umaasantiin way fadaana inuunay ka wada shaqaynaan wadanka nabadiis iyo dowladnimadiis runtii walbadana laga golay wadanka soomaaliya dhibaatooyin badan ha mari dhibaatadeeda hayd inuu ku bao wadanka lamayeeli gaar ahaan koonfur galbeed dhibaatooyin badan ha marti baan rajayan adduunyada dhan wali baan ogola inna lansoobiyo mashaariic badan lansoobiyo mashaariicdaas in lakooda shaqeey nabadlayn halna waa la soobiyi karo ma jira marka nabada shaqeeyalena wali faraana dhammaantay reer koonfur galbeed inay nabada kuwada shaqeeyaan walaha tajiroona waloo caadiyayo arag edeed aan mahadsantiin waan salaam